wararka laga soo gaaraya degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa waxay sheegayaan in dabley hubeysan oo loo maleynayo inay ka tirsayiin al-shabaab ay laba nabadoon oo caan ah ay kala baxeen guryahooda dabeetana meydkooda saaka lagu arkay gudaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado nabadoonada oo lagala baxay guryahooda ku yaala degmada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa iyaga oo rasaas ku taala oo meyda waxaa saaka hornimadii lagu arkay gudaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado nabadoonada la dilay ayaa lagu kala magacaabaa nabadoon cabdiraxmaan ugaas cali dambale iyo nabadoon macalin aadan waxaanay ahaayeen laba nabadoon oo si weyn looga yaqaanay degmada ceelwaaq ee gobolka gado nabadoonada ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen xubnihii wax kasoo dhisay baarlamaanka jubbaland si aan xog dheeraada uga helno qaabka nabadoonadaasi loo dilay ayaa waxay noo suurto gashay in taleefonka aan ku helno gudoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gado gudoomiye ibraahim guuleed aadan gudoomiyaha degmada ceelwaaq ayaa u sheegay warqabadka warbaahinta caalamiga puntland post ee magaalada muqdisho in dilka nabadoonadaasi ay ka dambeeyeen al-shabaab si dhuumaaleysian ay usoo galeen degmada dabeetana ay toogteen waxaana uu sheegay in hadda ay ku howlan yihiin siday u aasi lahayeen nabadoonadaasi isagoo sheegay inay wadaan baaritaano arrintaasi la xiriirta labada nabadoonad guryahoodiyaa lagala baxay xalay waxaana la guwaayay magaalada geeskeeda lagu laayay meel magaalada dhexdeeda oo magaalada geeskeeda dhexdeeda ayaa lagu laayay marka laba nabadoono odayaal waaweyn waaye inuu la dhashay ugaaska magaalada la dhashay in ugaasa la lahaa cabdiraxmaan ugaas cali baa la lahaa ninna macalin aadan macalin caliw baa la yidhaahdaa isagana waa nin culumo ah marka walow labadaas qof allah u naxariisto kolley dadkan ku tuhumaydana waa nimankii kolley door ku jirtada ahaa oo dadka laynayay nimankaasun baan ku tuhumaynaa baaritaanna waa ku dhex jirnaa kolley marka maxaa loo dilay mudane guddoomiye maxaa ahayd sababta loo dilay nimankaasi nabadoonada ahaa aad ii sheegtay
wallahi de waxaan meel waxay wax ku dilaayaan yaa yaqaan waxay dad ku dilaayaan kolley waxay wax ku dilaayaan ma naqaano kolley waa si waagii ay dhahayeen nimankii oo kismaaye aadi dawladda dhexe soo dhisay oo xildhibaanada soo dhisay ay taarget baynayihiin wallahi inay dhihi jireen nimanka odayaashana waxay kamid ahaayeen ninkii soo dhisay xildhibaanadii dawladda dhexe oo kismaaye aaday bay ahaayeen marka kolley inay waxaas daliishanayaan aan u malaynaya gudoomiyaha oo aan wax ka weydiiyey sababta in ciidamada al-shabaab ay gudaha ugu soo galaan degmada iyadoo ciidamada dowladuna ay deegaankaasi gacanta ku hayaan islamarkaasina ay toogtaan nabadoonno ayuu sheegay in daciifnimo dhanka amniga ay ka jirta degmada waxaana uu sheegay in aanay joogin ciidamo ku filan degmada ceelwaaq ee gobolka gado
de waa waa arrimahaas horta waa kii aan sheegnay oo nimankii magaaladan baaxadeeda isweyn baaxadeeda weyn oo ciidamada hadday dhinac jiraan dhinac kale waa iska bannaan tahay marka magaaladan waa magaalo ballaaran waayo wadooyin badan ay soo galaan iyadana hadda nagu filan oo meel walba taagan oo oo difaaca oo meel walba buuxin kara ama wadooyinka oo dhan buuxin kara ma hayno marka waxyaabahaas un baa sabab u ah meesha wadada wadankaas ka ballaaran oo wadooyinkan waa ballaaran yihiin hadda maxaa soconaya marka hadda maxaa ceelwaaq ka soconaya wallahi de hadda waan maaragtay sidii ammaanka loo adkaan lahaa baan ka tashanayna sharar iyo wax baan u fidnaa nimankii haasitaankoodii waa lagu jiraa kulleyna waan dadaalayna insha allah ma de waa waa arrimahaas horta waa kii aan sheegnay oo nimankii magaaladan baaxadeeda isweyn baaxadeeda weyn oo ciidamada hadday dhinac jiraan dhinac kale waa iska bannaan tahay marka magaaladan waa magaalo ballaaran waayo wadooyin badan ay soo galaan iyadana hadda nagu filan oo meel walba taagan oo oo difaaca oo meel walba buuxin kara ama wadooyinka oo dhan buuxin kara ma hayno marka waxyaabahaas un baa sabab u ah meesha wadada wadankaas ka ballaaran oo wadooyinkan waa ballaaran yihiin hadda maxaa soconaya marka hadda maxaa ceelwaaq ka soconaya wallahi de hadda waan maaragtay sidii ammaanka loo adkaan lahaa baan ka tashanayna sharar iyo wax baan u fidnaa nimankii haasitaankoodii waa lagu jiraa kulleyna waan dadaalayna insha allah al-shabaab ayaa beegsi iyo dil waxa ay ku hayaan nabadoonada wax kasoo dhisay maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe ee dalka soomaaliya iyadoo ay muuqatay in la dayacay ammaanka nabadoonadaasi al-shabaabna waxa ay ku hanjabeen in dil iyo beegsi ay ku hayn doonaan nabadoonadaasi xasan maxamed samater cawki warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho